war ka soo saaray shirka labaatanka bishan oo laga cabsi qabay inuu hakad galo siyaasiyiin qaar ayaa looga digay inay ka digtoonaadaan wararka bogobagandada ay ku kicinayaan hooyooyinkooda carruurta ay ku maqan yihiin dalka eritreya madaxweynaha dalka ayaa la sheegay inuu ka dambeeyo fashilka ku yimaada shirarka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka ee ka dhacaya gudaha soomaaliga maleeshiya hubaysan ayaa gubay guryo ku yaala duleedka magaalada beledweyne iyo xiisad ka taagan saaka halkaasi ciidamo kumando oo ciidamada kumaandooska danab ayaa howlgallo ka sameeyey deegaanka yaaq barweyne ee gobolka shabeellaha hoose hagabradka gobolka hiiraan ayaa ku guuldaraystay in heshiis ay kala dhex dhigaan beelo walaalo ah oo ay durur ku dhex martay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabsi ayaa laga qabaa saaka in mar kale uu dagaal ka qarxo duleedka degmada matabaan ee gobolka hiiraan dowladda soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir looga hadlayo weerarada israa'il ee ku haysta dhulka falastiin ciidamada duufaan oo ay dhowaan dowladda geysay gobolka gedo ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinaya ka wada duleedka degmada badexawo iyo israa'il oo weerar ku qaaday khaza iyadoo duqayntu ay gelayso toddobaadkii labaad waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha shanaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu doroon iminkan iyagii oo fidsan ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ku dhawaaqay in dalka uu doorasho aadayo xilli uu war ka soo saaray shirka labaatanka bishan laga cabsi qabay in uu hakad galo iyadoo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya si aad ay shalay ugu dhaleeceynayeen madaxda mucaaradka oo xilal kala duwan horay dowladda federaalk soomaaliya uga soo qabtay iyadoona shalay warqad ay u gudbiyeen beesha caalamka si aada ra-iisul wasaaraha ugu dhaliilay inuusan dhexdhexaad u ahayn arrimaha doorashooyinka ayaa safar deg dega xalay waxa uu ku yimid ra-iisul wasaaraha iyo wafdi uu hogaaminayo magaalada muqdisho kadib caleemasaarka ay kuga maqnaayeen dalka jabuuti kaasi oo ay kaga qayb galeen madaxweynaha markiisii shanaad la doortay ee dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ka tirsanaa madaxda wadamada afrika iyo kuwa caalamka ee ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo dib loogu doortay doorasho ka dhacday dalkaasi saddexi labaatanka abril laba kun labaatan iyo kow madaxweyne geele ayaa markii shanaad loo caleemasaaray talada isagoo lehenay tila codadka dadweynuhu ay dhibteen ay in ka badan sagaashan iyo sideed dhibic afartan iyo kow boqolkiiba wixii ka dambeeyey caleemasaarka madaxda afrika madaxda afrika ee halkaasi ku sugnaa ayaa wadamadooda dib ugu laabtay maxamed xuseen rooble ayaa la filayay in isbuucyo uu kulamo duceedyo la qaadan doono mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dalka jabuuti laakiin warar ayaa sheegayay inuu xalay usoo kicitimi karay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya isagoona ka dhoweeyay maxamed maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo goor xalay soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maxamed xuseen rooble safarka deg dega oo aan la shaacin uu ku yimid magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa la sheegay inay kicisay warqad shalay midowda murashaxiinta mucaaradka ee u hanqaltaagaya kursiga ugu sarreeya dalka ay u gudbiyeen beesha caalamka iyagoona ku sheegaya in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uusan dhexdhexaad u ahayn arrimaha doorashooyinka dalka oo isku khilaafsan yahay arrinta doorashooyinka dalka maxamed xuseen rooble tan iyo markuu ku wareejiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa cadaadis xoogan waxay mucaaradka ku saarayaan in uu dirdirgeliyo arrimaha doorashooyinka dalka war qoraal ah oo aan sidaas u badnayn oo maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dalka uu kusoo qoray bartiisa facebooka ayuu si aada kaga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka shirka labaatanka bishan isagoona sheegay in doorasho dalka uu aadayo markalena ka dhawaajiyay ka hor dhowaana marka uu sheegay in war dhago u fiican yihiin shacabkii weliba mucaaradka u ahaa in dalka uu doorasho aadaya laba sana aysan jirin maxamed xuseen rooble ayaa dhanka kale sheegay in labaatanka bishan ay wadaan qorshe uu ku dardargelinayo arrimaha ku saabsan shirka labaatanka bishan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya isagoona sheegay in shirkaasi uu furmi doono isagoona la ballamay madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka dowlad goboleedyada dalka saddex beri oo ay ka hartay shirkaasi ayaa la filayaa in muqdisho ay gasho marxalad kale iyadoo shirar kala duwan oo weji kale ku furmi doona ay ka qabsoomayaan magaalada muqdisho kaasi oo garwadeen ka noqonaya maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya warar ilaa shalay ay soo baxayeen ayaa sheegayay in hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ay marnabo kasoo qaybgeli karin shirkaasi sabad la sheegay in siciid dani uu ku xanuunsanayo hadisaaba baa xilli la sheegay hogaamiye axmed maxamed islaam axmed madoobe in astigana uu ka cabsi qabo in lagu afduubta caasimada dalka lagana adeejiyo ciidamada ka kaldhisan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana warar soo baxaya ama warar aan ka helino xarunta villa waa xarunta uu ku sugan yahay madaxweynaha maamulka jubbaland ayay sheegaysaa in madaxweynaha jubbaland uusan kasoo kixtimi doonin kismaayo isaa ilaa iyo inta laga xaqiijinaya amniga amnigiisa guud maadaama laga cabsi qabo in afduub ay ku qabsato dowladda federaalk soomaaliya hogaamiye axmed madoobe ayaa dad si aada ugu agdhow waxay sheegayaan qaarkood in uu dhowaan usoo kictimi doono magaalada muqdisho isagoona wax walwala ka qabin caasimada dalka isagoona markasta sheegay inuu diyaar u yahay ka qaybgalka shirka uu ku baaqay labaatanka bishan maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dalka dhowaan ayay ahayd markii madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aanan uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka ee soomaaliya iyo jubbaland waxaa kaga aadan iyo in ay ka soo qaybgalayso shirka labaatankan uu bishan uu iclaamiyey maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dalka isagoona sheegay madaxweyne ku-xigeenka in dowladda waa maamulka jubbaland uu hogaanka u hayo axmed maxamed islaam axmed madoobe inuu kasoo qaybgalayso shirka labaatanka bishan uu ku dhawaaqay maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dalka si kastaba lama oga maamulada kasoo qaybgeli kara iyo weliba kuwa ka hakan kara shirka labaatanka bishan la filayo inuu ka dhaco magaalada muqdisho iyadoona ujeedka uu yahay arrimaha doorashooyinka dalka iyo walaaca laga qabo doorashooyinka soomaaliya maadaama haka deegashay sideed bishii febraayo laba kun labaatan iyo kow ayaa la filayay in dalka uu doorasho u dareero iyadoona dowladda farmaajo haatan hogaamiyo ee la sheegay inay ku guuldaraystay in wax doorasho aysan ka qaban dalka maadaama qallaaso isbuucyaha uu galay caasimada dalka ee muqdisho iyadoona dowladda ay samaystay muddo kororsi laba sana ah hay-adaha kala duwan ee dowladda loo sameeyey waxaana la sheegay in haatan beesha caalamka ra-iisul wasaaraha dalka ay ku wado cadaadis xoogan kaasi ay kuga cadaadinayso in dalka uu doorasho u dareeriyo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya siiba teendhada afisyooni ayaa laga filayaa inuu ka qabsoomo shirkaasi oo u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaanka dowlad goboleedyada dalka kaasi oo aan la ogeyn wejiga rasmiga uu ku furmi doono maxamed cabdulaahi farmaajo dhowr shir uu ballan qaaday ayaa guuldaraystay iyadoona cabsi xoogan laga qabo in shirkanna uu mar kale isna uu guuldaraysto waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan inna siyaasiyiina qaara ay aaminsan yihiin in shirkani uu guuldaraysan karo maadaama uusan ku furmi karin weji ay farxad ku dheehan tahay maleeshiya hubaysan ayaa la sheegay in ay gubeen guri ku yaala duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo xiise saaka halkaasi ka taagan wararka inaga soo gaaraya gobolka hiiraan waxay sheegayaan in xalay maleeshiya hubaysan ay gubeen tuulo ku taalla waqooyiga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay ka jireen xiisado dagaal tuulooyinka la gubay ayaa waxaa ka mid ahaa tuulada bacaad buuka halkaasoo meel u dhow laisku hor fadhiyaan laba maleeshiyo beeleed oo dhowaan ku dagaalamay kuwaasoo kulamo alla waxlinaya ka socdeen xarunta gobolka hiiraan ee beledweyne dad guubjoogayaala husaaka warqabadka simbe la xariirtay ayaa u sheegay inuu jiro khasaaro iyo dhaawac burbura hantideed oo soo gaaray guryahay dudumiyeen maleeshiya ka mid a labada maleeshiyaed oo isku horfadhiya meelaan sidaasi kaga fogeen magaalada beledweyne iyadoo dadka tuulada la gubay ku nool ay bilaabeen inay isaga barakacaan sababaa la xiriiro aanooyin qabeyl iyo weliba in la dilo oo si ayday ugu hanjabeen mid ka mid a beelahaasi mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan weli kama hadlin guryaha la gubay saaka iyo tuulooyinka hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan hase yeeshee waxaa maamulka hiirshabelle uu ka hogaamiyo madaxweynaha maamulkaasi cali guul laawo xuseen uu marnaba ku guuldaraystay inuu xalliyo beelahan walaalaha oo diriirta ku dhex maraysa duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxgaradka gobolka hiiraan ayaa weli walaac xoogan waxay ka muujinayaan dagaaladan iyadoona ay sheegay inay ka warqabaan dhibaatooyin hor leh oo isugu wajihi karo shacabka deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabsi ayaa laga qabaa in mar kale uu saaka dagaal ka qarxo duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoona laga cabsi qaba in ay fooda isdaraan labada beelo oo walaalahaasiiba in ay dagaal bilowdo beeshii la sheegay in laga gubay guryaha oo ku yaala duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maxamed yacquub isxaad waxa uu ka mid yahay nabadoonada gobolka hiiraan idaacadda simba ayuu si gaara ula hadlay waxa uu ka hadlay arrimahan ku saabsan labadan beelo oo walaalaha oo la sheegay inay yihiin maleeshiya oo isku horfadhiya duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isagoona ka dalbaday inuusan dagaal waxtarayn laguna heshiiyo miiska wadahadalka si loo wada fadhiisto iyadoona laga gaari karo xal kasta dhibaato kasta oo ka taagan duleedka magaalada beledweyne waxa uu sheegay in kulamo ka dhacayay magaalada beledweyne oo maanta galaysa maalintii si afaraad ay gebi ahaanba guuldaraysteen iyadoo si kale maanta la badansan yahay waxa uuna sheegay in shalay oo axad ahayd lagu madarsanaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan siibay ku fashilantay baaqasi uu ku yimi isagoona sheegay in maanto isliina ayaa laisugu imaan karo maadaama shirkaas uu ka qabsoomi karo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoona uu sheegay in walaac xoogan ay ka qabaan in dagaalkaasi mar kale uu qarxo maamulka hirshabeelle ayuu sheegay inay ku guuldaraysteen wax ka qabashada dagaalada kusoo laalaabanaya deegaanada gobolka hiiraan siba deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarun u ah gobolka hiiraan
adeer maxaana wadahadalaa jiraan dheeri markii hore guddi la qabtay guddi tiro badan oo dhowr beelood oo reer hiiraan ka mid ahaa la qabtay guddigaas ahay maalmo kadib iyo wadahadal kadib waa fashilmi oo wix waa isku raaci waayey ilaahay subxaana wa tacaala haddana oo orod kale iyo akhyaar iyo culamo iyo maamulka iyo waxgarad iyo nabadoonadeena iyo ayaa haddana guddi kalaa la sameeyey guddiga kale shalay oo jimcaha heerka la fariistay haddii la fariistay oo labadii beelood oo beel ka mid ahaa xoogaa qalad gashay waa la ganaaxay oo lacag saddex kun oo doolar ahaa la ganaaxay waxaa lagu ballamay saaki inay keenaan saaki iyo sabtiga marka ay keeneen waran loo daba yaallaa yidhaahdeen oo warkii yaallii ay sheegeen iyadoon warkii la xaqiiqsanina dhinacii kale xoogaa warkii laga sheegaa la yidhi waa ganaaxan tihiin kuwii kalena waxay yidhaahdeen warka iska caddeeyo haddaad guddi tihiin waxaa ay dadkan sheegeen keliya nagu saaciidina iska caddeeya caddeyntii iyo bacdi guddiga dhexdiisa xoogaa murun ka dhashay maanta haddana waxaa la yidhi murunkaana xalinayna ordaha kala taga axad ahaan oo rajo la leeyahay haddee waa bini aadan oo nafii shaydaana ku xiriirto oo waxaa la yidhaahdaa ma ogahay ismaqalaafo waa qowl ilaahay ismaqaatana waa qalbi bani aadan marka ismaqaatihii iyo qalbiga bani aadanaan ugu dhex jirtaa umalaynaa axadaan rajo laleeyahay sidaasa hadda guddigina waxban us u qabanin ciidamadan isu hor fadhiyaan laa taqniduu min raxmatillahi ilaahay subxaana qaadirka naxariistiisa ma aana quusanin laakiin adeer gobol foolxunaan joognaa hadalka nabadoonka ayaa kusoo aadaya iyadoo maamulka hirshabeelle oo la sheegay inay wajihayso dhibaatooyin xoogan oo kaga imaanaya dhinaca siyaasadii weliba fatahaada iyadoona baylo walaalaha ay isku horfadhiyaan inta badan deegaanada maamulkaasi matbaan deegaano hoos yimaada beledweyne kama marna dhammaan ayaa la sheegay inay wajihayso xabsi xoogan shacabka ku nool halkaas iyagoo aysan danaysan karin shacabkaasi cabsi laga qabo in dagaal beeladya halkaasi ka dhacan iyadoona saaka la sheegayo in qaar ka mid a wadooyinka ay u xiran yihiin maleeshiya iyo weliba beelo walaalaha oo halkaasi laga xabsi qabo inay dirar ku dhex marto waxaa maalmihii u dambeeyey wajihaysa duleedka degmada mutabaan ee gobolka hiiraan in halkaasi uu maleeshiya ay u xoreysan tahay ayna wadooyinkooda xirteen iyadoo si gaara uga amar qaadeen maamulka hirshabeelle waxaa la sheegay inaysan maleeshiyaadkaasi ay jirin cid ay ka amar qaadato ayna aaminsan yihiin in hubkooda isaga celin karaan maamulkay soo weeraro ay kaliyihiin galmudug oo kacbiga ku hayay weliba hirshabeelle oo ay ciidankaasi ka tirsan yihiin iyagoo aaminsan in ciidankaasi ay la wareegi karaan deegaanadaasi al-shabaab ayayna dagaalo kula jiraan ciidankaasi waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in xaalada deegaanada maamulka hirshabeelle ee saakay kacsan tahay siiba beledweyne duleedkeeda iyo weliba degmada mutabaan ee gobolka hiiraan duleedkeeda oo shalay dagaal oo ka dhacay u dhexeeya laba beelo oo dirar halkaasi ay ku dhex martay ciidamada kumaandooska danab ayaa howlgallo ka sameeyay deegaanka yaak baraweyne ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee maalmihii ugu dambeeyey ay wadeen howlgallo isdabajooga kuwaasoo ay ku xaqiijinayaan amniga deegaano hoos yimaada gobolka shabeellaha hoose ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan in halkaasi ay kahbiga kusoo hayeen ama dhaqdhaaq ciidan ka wadeen dagaalyahanada al-shabaab ciidamada dowladda oo kuwaasi ka duulaya ayaa la sheegay inay saaka ay bilaabeen howlgallo ka dhanaa dagaalyahanada al-shabaab kuwaasoo ay ka sameeyeen deegaanka yaaq baraweyne oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ay sheegeen in baadigoob ay ku jiraan al-shabaabka la sheegay inay ku jiraan tuulooyin hoos yimaada deegaanka baaqow yaaq baraweyne oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dadka deegaanka ayaa ciidamada dowladda usoo gudbiyay in ay al-shabaab ku arkayeen xaafadaha qaar ee deegaanada hoos yimaada degmooyinka owdhigle oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose deegaanka yaaq bariweyne oo la sheegay in al-shabaab qaarkood ay ku arkayeen kuwaas oo ku jira xaafado ka tirsan deegaanka yaaq bariweyne ee gobolka shabeellaha hoose waxaana wargelin kadib ciidamada kumaandooska halkaasi loo soo diray ay guriguri u baarayaan sida xalay lagu sheegay war qoraal ay soo dhigtay dowladda federaalk soomaaliya waxayna ku sheegtay in ay wadaan howlgallo ka dhana al-shabaab kuwaasoo lagu doonayo al-shabaabka ama lagu doonayo in lagu soo qabto al-shabaabka inta badan dhaqdhaqaaqyada ka wada deegaanada hoos yimaada gobolka shabeellaha hoose si kastaba al-shabaab ayaa hakiyey weerarada isdabajooga ay ku qaadi jireen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sulan duleedka magaalowaaduleedka degmooyinka ka tirsan gobolka shabeellaha hoose siiba owdhig leh deegaanada ay ka mid yihiin zakariya deegaanka yaaq bariweyne iyo weliba deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha oo ay ka mid tahay bariria oo dhowaanahan ay dagaalo dhexeeya al-shabaab iyo weliba ciidamada dowladda ka dhacayeen waxaana dowladda federaalk soomaaliya ay saa kale sheegay inay gacanta ku hayeen deegaanada ugu badnaa oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose kaasoo ay gacanta dhowaanahan ay ku hayeen rag ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ah dowladda soomaaliya ayaa ka qeybgashay shir looga hadlayo weerarada israa'il ay ku doonayso ama ay ku hayso dhulka falastiiniyiinta iyadoo yuhuudda ay dhibaato xoogan ku haysto waa dadka dadka ku sugan falastiiniyiinta ee khaza ayaa la sheegay in qayladhaan xoogani kasoo baxayso dowladaha caalamka wasiiraha arrimaha dibadda xukuumadda xilgaarsiinta bilaal cusmaan ayaa ka qeybgalay shir gaara oo ay guddiga fulinta iskaashiga islaamka heer wasiiranimada dabadeed ay kaga doodayeen duulaanka israa'il ay ku qaaday dhulka reer falastiin gaar ahaan magaalada barakeysan ee qudus iyo howlaha rabshadaha wata loo geystay hareeraha masjidka al aqsa shirka uu ku qabsoomay habka fogaan arag ee loo yaqaana zoomka ayaa wuxuu ku yimid boqortooyada sacuudiga oo ah shirka guddoonka galfadhiga ururka iskaashiga islaamka waxaana wasiir bilaal cusmaan uu ka jeediyey khudbad ee ka hadlay isagoo sida soomaaliya ay ku go-an tahay in laxal looga helo arrinta ka taagan falastiin ay ku kacaysa yuhuudda wasiirka dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in qadiyadda falastiin iyo tan masjidka al aqsa ay tahay mudnaanta koowaad ee dalalka muslimiinta ah dowladda federaalk soomaaliya waxay ku baaqaysaa weliba baaqeeda ku biirinaysaa dalalka islaamka in la joojiyo dhibaatada israa'il ay ku hayso dhulka iyo dadka reer falastiin iyadoona la ilaalinayo xuquuqda dadka reer falastiin madax banaanidooda ayuu yidhi wasiir bilaal wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi waxaan sidoo kale caalamka oo codsanaynaa bulshada caalamka inay qaadaan mas-uuliyaddooda ku saabsan baahida loo qabo in la joojiyo weerarada israa'il ay ku hayso dhammaan dhulka falastiin in la ixtiraamana sharciyaddii weliba qawaaniinta caalamka ah in la xiliyo xuquuqda dadka reer falastiin ay ku jiraan xorriyadda dhinaca waadiineed soomaaliya waxay sii wadi doontaa taageerada xalka labada dowladeed ee ku salaysan xuduudda caalamka iyo qadka kunsaaaboqolixdanyotodobadii iyadoona israa'il iyo dowladda madax bannaan ee falastiin iyo kuwa noolaan karaan nabadii weliba amniga aqoonsi labada dhinac ayuu yidhi wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha xukuumadda federaalk soomaaliya cismaan bilaal oo ka hadla bilaal cismaan oo ka hadlayey shir oo kaga qayb galay aaladda zoomka kaasi oo ahaa shir gaara oo yeelanayeen guddiga fulinta ururada iskaashiga caalamka ciidamada duufaan oo ay dhowaan geysay gobolka gadow dowladda soomaaliya ayaa howlgalla amniga lagu xaqiijinaya waxaa la sheegay inay ka wadaan duleedka magaalada beled xaawo ee gobolka gadow duleedka magaalada beled xaawo ee gobolka gadow ayaa waxaa dhowaan ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya weliba ciidamo ka tirsan kuwa dowladda dhowaan ee geysay gobolka gadow siiba beled xaawo ee loo yaqaano duufaan kuwaasay ku xoojinaysa xadka dowladaha kenya iyo soomaaliya ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda soomaaliya ee duufaan ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada balaxaawo ee gobolka gadoo ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ayaa waxay si gaara uga howlgal uga sameeyeen deegaano la sheegay inay dhowr jeer ay weerareen ama ay tegeen xubno ka tirsan al-shabaab kuwaasoo hoos yimaada degmada balaxaawo ee gobolka gadow taliyaha nisa qeybta gaarka ah ee fulinta duufaan oo shalay soo gaaray degmada balaxawo ayaa la howlgallo amniga lagu xaqiijinaya ka sameeyey deegaano hoos yimaada degmada balaxawo gobolka gado taliyaha ciidanka howlgelinta nisa ee jubbaland bakaakoka iyo taliyaha ciidanka nisa qeybta duufaan taliya iidow oo howlgalka hogaaminaya ayaa waxay sheegeen inay la wareegeen deegaano ay tageen kadib markii ay isaga baxeen rag ka tirsan al-shabaab oo ay maqleen in dowladda ciidankooda halkaasi ay kusoo wajahan yihiin sida ay inoo sheegeen saraakiisha ciidamada ay hogaaminaysay ciidamadii shalay waa ciidamadii howlgalka ka sameynayay deegaano hoos yimaada degmada balaxawo ee gobolka gado sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen intaasna ay ku dareen in howlgalkaasi sii socon doono ilaa iyo intay deegaanada hoos degma balaxawo ee gobolka gado laga saarayo xubno ka tirsan al-shabaab oo inta badan halkaasi dhaqdhaqaaq ciidanka wada si kastaba howlgalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo deegaanka caracase oo dhowaan ka dhacay dagaal faraha la soo gubtay kaasi oo u dhexeeya ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo rag ka tirsan al-shabaab oo la sheegay inay dhabada u galeen ciidamo kasoo kaxtumay magaalada waa magaalada waa magaalooyin ka tirsan gobolka gado oo ay caasimada gobolka gado ay kamid tahay garbahaarey kuwaas usoo ruqansaday inay yimaadaan degmada balaxawo ee gobolka gado ciidamadaasi oo doonaya inay tagaan balaxawo kuwaas oo kasoo baxay caasimada gobolka gado ee garbahaarey waxaana la sheegay inay dhabada u galeen al-shabaab ka tirsan xubno ka tirsan al-shabaab kuwaasoo la sheegay in halkaasi ay ku qabsadeen ama ay weerar xoogan u ka dhacay iyadoo la sheegay in labada dhinac oo soo goorayay khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka oo sheegay inay arkayeen meydad badan oo ka kala tirsan ciidamada dowladda iyo weliba al-shabaabka halkaasi weerarka kusoo qaaday ciidamadii dowladda ay doonayay inay tagaan degmada balaxawo ee gobolka gado haatanba ay howlgal ka sameynayaan ciidamada gobolka gado ku sugan ee duufaan oo haatan hogaamiyo bakaalka kii saraakiil kale ayaa waxaa lagu dhaliilayaa si aada inaysan gacanta ku dhigin deegaano hoos yimaada degmada balaxawo iyo weliba deegaano ka agdhow degmada ceelcadda ee gobolka gado al-shabaab deegaanada sida aadka ugu xoogan yihiin ayaa ka mid ah degmada becelcadde ee gobol waa deegaanka ceelcadde ee gobolka gado halkaasoo sheegay inay sanado badan ay gacanta ku hayaan al-shabaab waxaana dowladda federaalk soomaaliya ciidankooda gobolka gado oo ay wadaan qorshe lagula wareegaya deegaanada hoos yimaada degmada ceelcadde ee gobolka gado dowladda federaalk soomaaliya ayaana maamulka jubbaland ku cadaadinayso haatas gacanta ku haya goobaha gobolka gado ay kaga sugan yihiin ciidanka maamulkaasi inay gacanta ku dhigaan degmada balawaa degmada waa deegaanka ceelxadda ee gobolka gado al-shabaab inta badan ay awood halkaasi ku leeyihiin waxaana la sheeyay in ciidamada dowladda markay kaabiga ku hayaan deegaankaasi ay dib isaga soo laabanaya iyaguna cabsi ka qaba sida la sheegay in dagaal ay kula galaan al-shabaab halkaasi inay dhaawac iyo weliba rafawaad iyo dhibaato soo gaarsiiyaan shacabka halkaasi ku sugan inta badan ciidamada dowladda ayaa u digay shacabka ku sugan deegaanka ceelcadde ee gobolka gado iyaguna ugu baaqay inay isaga baxaan goobahaasi si al-shabaab ay halkaasi kaga xoreeyaan maadaama in muddaha ay halkaasi gacanta ku hayeen guud ahaan dhegeystayaal wanaginta war waxaad kala socoteen gudaha iyo daafaha caalamka warka waxaa soo saaray halkaan idinkala socodsiinaya anigoo anas maxamed soomanaan maxamed aqalfa farsameynaya cidda warka ayuu sheegay dib waxay uga daalcan karaan simbaniisa nabadgelyo
hayehe berigana xaad ii sidaa akhbaar wanaagsan iguso uwaal waa shirkaddii sumtel eebobow soo dhowow emahaan fadhiiso xaase samteelka cusub adeegga dhammays adeega dhammays ah arii dhammaystir adeegga dhammays waa adeeg mobile internet oo uu isticmaalkiisu xadidnayn yacni dhammaad ba lahayn haahadool ma tiraahido hayehe waa maalinle iyo bille iyo wad sheekada xirmada maalinlaha ah waa ku shuba hal doolar oo isticmaal internetkuna hadal wicitaanka gudaha oo aan xadid lahayn ma tiraahido iyo wad sheekada xirmada billaha ah waa ku shuba labaatan doolar oo isticmaal internet iyo wicitaanka gudaha oo aan xadid lahayn bishaas oo dhan ar eeboobow ma hubtaahe u laaban maysid iyo wad sheekada adeegga dhammays waa isticmaal internet oo aan xadidnayn adigu una haysxayirin ar iyo wad sheekada adeegga internet ee dhammays waa dhegta afka iyo farahoyiisun ku daalin oo la hubaa ahey somtel waa shirkadii isgaarsiineed ee ugu horraysay ee dalkeenna keenta adeeg unlimited ah oo ka kooban daata iyo voice ama cod weliba qiimo jaban hah jecliyaa somtel iyo wad sheekada shibdhe adeegga dhammaysaan la dhicin